Hoomo cutubka afar iyo tobnaad kii rumaysadka ku itaaliyar soo dhoweeya mana aha inaad ra'yiyadiisa la murantaan mid baa rumaysan inuu wax walba cuno kii itaaliyarse wuxuu cunaa khudaarta kii cunaa yuusan quudhsanin kii aan cunin kii aan cuninna yuusan xukumin kii cunaa waayo ilaah baa aqbalay isaga yaa tahay kaaga xukuma midiidinka mid kaleeto waayo sayidkiisuu u taagan yahay ama u dhacaa waana la taagi doonaa waayo rabbigu waa awoodaa inuu taago nin bay la tahay in maalintu maalinta kale ka fiican tahay mid kalena waxay la tahay in maalmaha oo dhammu isku mid yihiin mid kastaaba maankiisa aad ha ugu hubsado kii maalinta ka fikiraa rabbiguu uga fikiraa kii wax cunaa rabbiguu u cunaa waayo ilaah buu ku mahadnaqaa kii aan wax cuninna rabbiga ayuusan u cunin oo ilaah buu ku mahadnaqaa midkeenna naftiisa uma noola midkeenna naftiisa uma dhinto waayo haddii aynu nool nahay rabbigaynu u nool nahay oo haddii aynu dhimannona rabbigaynu u dhimannaa sidaas daraaddeed haddii aynu nool nahay iyo haddii aynu dhimannaba rabbigaa ina leh waayo sababtaasaa masiixu u dhintay una soo noolaaday inuu rabbi u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba adigu maxaad walaalkaa u xukuntaa amase adigu maxaad walaalkaa u quudhsataa waayo kulligeen waxaynu hor istaagi doonnaa kursiga xukuumadda ilaah waayo waxaa qoran anigu waa nool nahay ayaa rabbigu leeyahay oo jilib walbaanuu ii sujuudi doonaa carab walbana ilaah buu qiri doonaa sidaasaa midkeen kastaba ilaah ula xisaabtami doonaa sidaas daraaddeed mar dambe yaynan isxukumin laakiinse tan ka fikira inaan ninna walaalkiis u dhigin dhagax uu ku turunturoodo ama wax kaleeto oo hor joogsada waan ogahay waanan ku hubaa rabbi ciise inaan waxba naf ahaantiisa iska xaaraan ahayn laakiinse kii ku tiriyaa inay xaaraan tahay kaas waa ka xaaraan waayo haddii walaalkaa cuntadaada ka calool xumaado jacaylka kuma sii socotid cuntadaada ha ku baabbi'in kii masiixu u dhintay haddaba wanaaggiinna yaan la caayin waayo boqortooyada ilaah ma aha cunid iyo cabbid laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jira ruuxa quduuskaa kii waxaas masiixu ugu adeega ilaah buu ka farxiyaa xagga dadkana waa mid loo bogay sidaas daraaddeed haddaba aynu raacno waxyaalaha nabadda iyo waxyaalaha midkeenba midka kale xoog ugu yeelo shuqulka ilaah ha u dumin cunto aawadeed hubaal wax walba waa nadiif laakiin waa u xun tahay kii cuno isagoo mid kale xumaynayo waa wanaagsan tahay inaadan hilib cunin ama kamri cabbin ama samayn wax kalayto oo walaalkaa ku turunturoodo rumaysadka aad leedahay ilaah hortiis u hayso waxaa faraxsan kii aan isku xukumin wixii la quman isaga laakiinse kii shakiya hadduu cuno waa xukuman yahay maxaa yeelay rumaysad wax kuma cuno oo wax kastoo aan rumaysadka ka imaaninu waa dembi